calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu labaday dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka are oo aan kasoo diyaarinay jaamacadda alfa yunifersanti ee magaalada hargeysa oo aan ku cabirayno dareenka kala duwan dareenka iyo shucubta kala duwan ee ardayda ka qalinjibisay jaamacadda alfa yunifersanti ee magaalada hargeysa qaar ka mida ardayda jaamacadda ka qalinjibisay iyo weliba macalimiinta ka howlgala jaamacadda alfa yunifersanti oo dareenkooda ku cabiraya ayaa waxa ay u dhacday sida magacayga waa guleed maxamed suriid waxaan ka mid ahay macalimiinta wax ka dhigta jaamacadda alfa university maanta annaga waxay noo tahay farxad gaar ah aad baan ugu faraxsanahay in aanu helno arday aanu soo saarnay oo ubaxaygii ah oo maanta ka qalinjabinaya dadaalkii aan ugu soo galnay bartii ugu dambaysan tahay farxad weyn bay noo tahay aad baan uga faraxsanahay ardayda iyaguna qalinjabinaya waan ku faraxsanahay waxaan u gudbinayaa shacbiga somalilan inay iyagu ay ka qayb qaataan aqoonta iyo dadaalka maanta wadankeenu ay fursadda u heshay jaamacadaha wadankeena kusoo biiray waxaan leeyahay shacbiga somalilan dhammaantii ha laga faaidaysto fursadan waxbarasho ee wadankeenu hadda laga heli karo bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacayga waxaan saadan cabdi qayb qalinjabiye jaamacadda alfa university magaalada hargeysa facultiga businesska departmentiga accountiga ama xisaabaadka aad iyo aad baan u faraxsanahay waana markii labaad waana digriigii labaad aan dhamaystiro sanadka gudihiisa laba cisho kahor waxaan ka dhalinjiyey jaamacadda hargeysa facultiga scienceka department of education science haddana waa qaybsadii labaad ama faculkii labaad aan ka dhalinjabiyo sanadka gudihiisa aad baan u faraxsanahay waad mahadsan بسم الله الرحمن الرحيم كون مقعي وفي بعلم أنا وفقر كمينية فقر في سنة بيجا قارهان زيادة بقالها كذب حاجة آدي آدي قهم بلينا يا انزونا يانا آدي بسهم بليو والدين تستقارتا للكو تعالي إما تشهر كان تاقينا يستقارتا تقارها أنا والبابا هي آدي شعرها وما صح خمسين تيدا يفتح حبا يدين الوحدة القيمة كفتها فلغانا احنا قهم بلينا يا قرق السومالي لان وايا دو قرق الشيء حتى ما نقعدين استحامة قهم بلينا يا معلمين تيدا آدي وشعرها لما تستقارتا
magacaga waa saadiq cabdirashiid daahir oo ka qalanjibiyey kuliyadda dhaqaalaha aad buu dareenka u faraxsan aad buu aad baan u faraxsanahay maanta lama soo koobi karo farxadayda anoo uga imid meel fog oo hamiyey ku jiray ilaa ka imid gobolka sool oo hamiyey ku jiray inaan farxadayda darka dareenkayga iyo muujiyo aad baan maanta faraxsan wallahi farxadayda ma koobi karo waxaan ka sheekayn karana maaha hamigaan gaarina waan gaaray waxaan ka salaamaya dhammaan waalidiintayda xaaskayga oo iyadana ku nool magaalada garowe dhammaan shacabka shacabweynaha reer somaliland iyo shacabweynaha dhammaan dadka waxaan leeyahay hambaliyo hambaliyo hambaliyo nada guddooma maal farxadayada aad iyo aad baa idiin salaamaya naga soo ubshay ojalin news aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaan ka salaamaya xaafiga suur raxme cabaas oo ku nool magaalada garowe insha allahu tacaala farxadayda guddoon ila bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdirashiid axmed yuusuf anigoo maanta ka mid ahaa ardayda ka kala jebisay jaamacadda afka university anigoo aad iyo aad maanta u faraxsan uguna hambaliyina ardayda qasheela midka inta kasoo qayb gashay mas-uuliyiinta qaranka iyo mas-uuliyiinta ardaydooda waalidiinta ardayda laga magaceelaya aad iyo aad uga mahadnaqaya anigoo muddo lixi toban sanac soo baranayay kuna faraxsan qaajirta maad ku qalsheeloga caafimaad qaba ilaahay igu soo gaarsiy allaana mahadnaq waana maasta saxaafadda maqlo aad iyo aad ugu mahadsan su-aashaadii soo muhiim waxaan u gudbinayaa shacabka somaliland in jahliga si nula dagaalami lahayn wax laga bartoosan kara arday aad qayrulacay noo soo baxda waxbarashada oo soo baxda ardadaas inaynu ku fikirin dalka reeyro dhisa dadka dhisa oo inagoo kale wada shaqaysto wax bartay inaynu waxbaranayn ku dadaalna aqoonteena rusus wax la soo baxin maxkamadda beddelkeena oo inaan dalka dad kala shisheeyo ay dad dhigteen ay wax kala dhigteen inaan dee u hanqaltaagin dalkeena ku qanacsanaan wax la soo baxin ka shaqaysano dalkeena aqoontana barano jahliska بسم الله مقعي ومحمد شاطئ محمد درنكي آد يا آد لعب لما عبر كريو وحكو فرحان هيجوش ومانتا عن إلهي وقولي كارهان وحنو محضرتيا والدينتا يا آد يا دي عاوية وحبرشان تعليمتا دينا هيرا سوق عدد يا دمان معلمين تيدا أرددا وحبرين ترمي يا دمان تفكشن بيدا سومال الله maxaa fariinad u gudbinaysaa munaasabada qalinjabinta shacbiga reer somaliland waxaan u gudbinayaa ardayda qalinjabisa in waxbarashadoodii ay halka kasii wadaan oo ayna ahayn waxbarashada inay dhammeeyeen kuwa kaleeta waxbarashada wada waxaan rajaynayaa iyaguna inay dadaalkooda kordhiyaan si ay u gaadhaan heerkan ama maalintaan gaadhaan ku faraxsan dhaqaalaha waxaan maanta aad iyo aad u faraxsanaya inaan dhamaysto kuliyadda noocan inaan dhamaysto waxbarashada sare gaar ahaana darajada koowaad lagaado digriga aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaan hambalyanayaa dhammaan macalimiintaydii jaamacadaydii alfa iyo waalidiintaydii wax soo baray iyo cid kastoo kaga qaadatay waxbarashadayda dhammaantood waxaan
markaasi gacanta lagu qabto oo sifad laga midaysnaado in yani jirkaanka somalilan oo la moodo in faraha kasii baxayo lagu adkaysto mar labaad waxa kaloo markaasi aan- a- aan mid erey muhiim aan gudbin lahaa waxa weeyaan magacygu waa idris xasan biiriye ee waxaan hayni waayaba jeedaa wejigiisa haddana ka garaajuwedgareeyey jaamacadda dhaqaalaha ee alfo ee feres digriigii waktigan oo jaanisheelay aad iyo aad baanan ugu faraxsanahay iyadoo wiilkaygii coradu ila socdooda arkaysaan waa aad iyo aad baan maanta ugu faraxsanahay shacbiga reer somalilan waxaan leexay waxbarashadu ma lahaa da waxaan leexay ilaa markaad dhalato ama toddoba jirkaadheed iskuulka gasho iyo ilaa waqtigaad ka dhimanaysaan culuunta iyo waxbarashadu waa mid socotaan ka caajisina markaad soo gaadhaanba wada sidaydaa oo kale ku daydaan leehay kuwayga waaweyn baa jira oo maanta ka jaamacadda ka baxay Een, dadweynaha reer somalilan waxaan leehay sidaa oo kale adoo magacaaga ku bilaabaya iiga waran dareenkaaga magacaaga waxaan mustafa faarax axmed mustafa xashaara dareenkaygu aad iyo aad u fiican yahay aadna waan u faraxsanahay waxaanan ardada aan saaxiibana meesha kula qaljiina waan humaynayaa aad iyo aad baan wanaagsanay dareenku aad u fiican yahay guud ahaan barnaamijkii intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkan dhegeysa intaan ku kulmi doono waa anigoo cabdiqaadir cabdiraxmaan habanaha iyo dhammaan howlwadeennada shabakada caalamiga ah ee wajale news oo idinku dhaafaya sidaas iyo nabadgelyo Thank